min manhaji اlanbiyaa fi اdacwati ila اllah dariiqii sheekh bashiir axmed salaad oo runtii waxa weeyaan aan inagu cusbayn dhowr jeeroo hore aynu ka dhagaysanay muxaadaro kana mid a culimmadeenna runtii waaweyn ee raasikiinta ku ah cilmiga weliba shareecada kuna qaatay doctora waxaa insha allahu tacaala aynu dhagaysan doonaa muxaadarada oo ciwaankeeda aynu sheegnay sheekhna waan kusoo dhaweynaya falyatafadal mashkuuran majuura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محاضرة عنوان manhajkii ambiyada ay dacwadu isticmaali jireen sidaa la socotaan ambiyada dariiqada ay ku fidiyeen dacwada waa dariiqo aad iyo aad u ballaaran oo barako badan weeye marka laguma soo koobi karo hal muxaadaro iyo wax la mid ah marka wax ka mida un baan tataaban doonaa haddii alla yidhaaho inta aanan bilaabin manhajka ambiyada ee xagga dacwada ah waxay tahay su-aashu oo maxaa looga sheekaynayaa manhajka ambiyada ee dacwada jawaabtu waxaa weeye ilaahi subxaana wa tacaala bani aadamka iyo jinniga insiga wuxuu abuuray inay isaga caabudaan si ay ridahiisa u helaan oy sacaado u helaan ridaha ilaahay oo la gaaro sacaado oo la gaarona waxay ku xihan tahay allah subxaana wa tacaala oo la caabudo allah oo la caabudona waxay ku xihan tahay asagoo la garto marka dadka ilaahay u soo diray inay muhimadda alla baridda in makhluuqa ay rabbigooda baraan oo rabbigooda ay ku xidhaan dadka loo soo diray oo ambiyada ah in la barto sidii ay dadka ilaahay ugu xidheen iyo waddaday u mareen waa shay laga maarmaan ah qur-aanka kariimka ahna saa la socotaan waa qaybo qayr waa ma qayb waxaa weye axkaam caqiido qayb waxa weye akhbaar weeyaan marka akhbaarta iyo qasasta qur-aanka qayb weyn bay ka yihiin qisooyinka ambiyada oo qur-aanka lagu soo celceliyana cabas ma aha maalaa yacni ma aha waxbaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa waxaa weeye in lagu cibro qaato oo waddadoodii la qaado oo sida ay maaragtay dacwada u fidiyeen loo fidiyo oo lagu daydo haddii marka qisooyinkaas aan la aqoonin aan laga fakerin aan laga faa'iidaysan wax badan ayaa naga lumahaya allah subxaana wa tacala waa siga yidhi faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun nebigow qisee baa la yidhi oo dadka uga qisa ambiyadii hore si ay u fakeraan marka marka la fakero maxaa imaanaya sida culimmadu ay yidhaaheen gaar ahaan shekh abdiraxmaan sicdi wuxuu yidhi liannahum idaa fakaruu calimuu wa idaa calimuu camiluu ayuu yidhi haddii la fakaruu yidhi waxbaa la ogaadaa haddii wax la ogaadana waxbaa la simayaa buu yidhi marka wax samaynta aan sugayn waxaa ka horeeyaba in horta cilmi la yeesho cilmi la yeesho waxaa ka horeeyana in la fakeraa ka horaysa marka fakeridda iyo cibro qaadashadu waa tilaabada koowaad oo qofku uu cilmiga ku fahmi karo ama naftiisa uu ku bedeli karo weeye ambiyadu waa makhluuqaadka kuwa ugu fadliga badan weeye bani aadamka gaar ahaan biitifaaq alculamaa qaarna waxay leeyihiinba xataa malaa'igta ayaga ka fadli badan maxaa yeelay waxay u noolaayeen allah dartiis bay u joogeen adduunkan hawlsha ay qabanayeen shaqada ay ku mashquul ahaayeen oo awoodda la siiyey oo cilmiga ah oo fakarka ah oo maalka ah oo wax kasta ah ay ku bixinayeen dan gaar ahaaneed ma ahayn danta dacwaday ahayd dadka sidii ilaahi subxana wa tacaala ay ku fahmi lahaayeen ayay ahayd walidaalika ambiyadu khasaa'ista la siiyey waxaa loo siiyey waxaa weeye shaqada ay qabteen iyo fadliga ay leeyihiin baa lagu fadilay ee bilaash ma aha ilaahi subxaana wa tacaala nabiyullaahi muusa ayuu kula khitaabay wastanactuka linafsii naftayda ayaan kuu samaystay buu ilahi lahi subxaana wa tacaala naftaydaan kuu samaystay bimacnaa waxaa weeye in aad waxqabatid oo meel laguu diro oo shaqo laguu diro ayaan kuu samaystay kelimadda noocaasa oo nabiyullaahi muuse lagula khitaabayo waxay muujinaysaa qiimaha ambiyadu ay ka leeyihiin cinda allahi subxaana wa tacaala marka muhiimadda dacwadu oo qiimahaas le ambiyada u quntay oo maar u soo jeeday oo fidisay in bal waddada ay qaadeen aada loo tadabburo waa loo baahan yahay maxaa yeelay hadda qolo kasta shaqada ay ay wadaagaan way kala faa'iidaystaan oo dadka adibada dhaqaatiirtu dhaqaatiirta yaqaanaan taariikhdooda iyo maaragtay buudaagtooda iyo ilaa aakhirihii ninka guryaha dhisaa maaragtay dadkiisa ayuu yaqaanaa waa ka faa'iidaystaa maaragtay ilaa akhiri marka qolo kasta isku shaqo ah inay isku taarikh yihiin isku fahm yihiinoo isku fakar yihiinoo kala faa'iidaystaanoo ay kala cibro qaataan shay loo baahan yahay weeye dacwadu waa shaqo aada iyo aada qaali u ah shaqadana maarata qiimaheeda waxaa lagu fahmaa markii laga fiirsho dhowr meelood horta shaqada ayaa loo qabanayaa waa lagu qiyaasaa cidda shaqadan iskale oo loo qabanhayo oo arrinkeeda wadata waa cidma waa lagu qiyaasaa waxaa lagu qiyaasaa dadka loo diray waa dadma waxaa lagu qiyaasaa haddii shaqadan lagu guulaysto maxaa laga helahaya dacwadu marka waa shaqo ama camal allah subxaana wa tacaala loo qabanayo isaga uu amray uu kalifay weeye dadka qabanayaana waa dadka dadka ugu fadliga badan sifooyinkooda caqligooda fakarkooda dhanka marka laga firsho haddii dacwadaas la qaatana waxaa lagu helahayaa hadda waa jannadii ilaahay weeye waa ridihii ilaahay weeye wax kasta marka dacwada ayaa ka qiimo badan wax kaloo la qiimeeyaa waa ka sokeeyaa cid kastoo qiimo sheegatahay dacwada waxa lagu helo ma keeni karto maanta waxaa aada loo qiimeeyaa dadka guryaha dhisa waxaa aada loo qiimeeyaa dhaqaatiirtadka dadka daaweysa iyo waxa la midka ah dhammaantood markii shaqadooda la isku geeyo shaqada ninka makhaayadda noo hayo shaaha naga iibinhaya iyo kan baabuurta noo dhaqahayo maaragtay shidaalka ku shubahaya iyo ninka guryaha noo dhisahaya iyo midkana daaweynaya shaqadooda markay isku soo aruursho waxaa weeye insaankan siduu ku noolaan lahaa weeye ee insaankaanu muxuu qabanayaa ma aha insaankaanu xaggee buu tegi doonaa aakhiro ma aha ma naar buu geli doonaa ma jannu geli doonaa ma aha waxaa weeye insaankan sidee buu ku noolaan karaa waxaana la hubaa inuusan noolaanayn baa la hubaa marka shaqada ah war insaankan meesha uu gelayo iyo jannadiisa iyo aakhiradiisa iyo mustaqbalkiisa iyo liibaantiisa dhabta ah meesha laga helahayo shaqadaas wax gaari kara mala ayadoo rari la yahay oo hadda anugu aanan yasaynin dadka shaqooyinka qabanaya laakiin shaqadooda meesha ku jirto ay kaga jirto nolosha waa in la fahmaa haddaa baabuur leedahay baabuurta qofkaa dhaqa qaar baa saliidda ka bedela makaanik buu leeyahay kulli gaarigaas intaasoo qofka ka shaqaynaysa laakiin gaariga waxa lagu qabanhayo iyo faa'iidada laga helahayo ayaa muhim ah marka makaaniga soo dhaaf kan dhaqaya soo dhaaf kan shidaalka ku shubhayo soo dhaaf war gaadhigan muxuu faa'iidaahoo laga helahayaa halkaasay ka taagantahay su-aasha insaanka waa la daaweeyey cuntaa loo karshay guryaa loo dhisay waa loo shaqeeyey ilaa aakhirihi shaqadu qabanayaa maxay tahay xaggee buu ku dambaynayaa arrinkaas dacwada ayaa ka jawaabaysa ayada ayaa laga helaa ayada ayaa toosinaysa walidaalika allah subxaana wa tacala waa isagii yidhi bismi illahi raxmaan raxiim walcasr ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaq watawaasaw biالsabr intaas weeye marka shaqada noocaasa dadka qabanayay inay qiimo gaara leeyihiin in lagu daydo aad baa loo fahmi karaa ambiyada shaqadan qabatay waxyaalo fara badan ba allah subxaana watacaala uu siiyey oo adduunka lagu siiyey oo lagu siinayaa aakhiro wax badan baa loo sakhiray nebiy llaahi sulaymaan waa nebi daaci ah oo dacwo wada oo tawxiid wada laakiin shaqaaluu lahaa injineeruu lahaa kuwo kaluu lahaa intaa waa loo khidmaynaya marka daaciga maantay waddadii nebiy llaahi sulaymaan iyo shaqadii nebiy llaahi sulaymaan miyaa sharaf leh mase waxaa sharaf leh washayaadiina kulla bannaa'in waqawaas kuwa wax dhisahaya iyo kuwa badda quusahaya iyo kuwa xilka yani lalahayaah kuwii nebiy llaahi sulaymaan u shaqaynaya weeye marka shaqadaas xataa shayaadiinta injineera leh oo badaha gala oo guryaha dhisa wax badan qaban kara oo cilmiga teknolojiga yaqaana marka cilmigaasi aqoontiisa fadli gaara ma laha haddii uusan nebi sulaymaan u khidmaynaynin oo macnaheedu yahay haddii uusan dacwad u khidmaynaynin oo diinta uusan ku dabafaylin oo diinta aan looga faa'iidaynaynin shaqadii shayaadiintu hayeen unbuu iska noqon hayaa marka adigu ama shaqadii shayaadiinta qabo adoo raalli ah ama shaqadii nebiy llahi sulaymaan iyo dacwadii iyo shaqaduu hayay iyo hamigiisii iyo fakarkiisii laynkaas qabso ambiyada guud ahaan cadadkoodu waa badan yahay laakiin shaqaday hayeen hal bay ahayd dad iska luqaa ma ahayn kala luqay ahaayeen kala wadan bay ahaayeen kala zaman bay ahaayeen kala jaad bay ahaayeen laakiin hal shaqaa ka dhexaysay shaqadaasoo ah sidii ilaahay subxaana wa tacaala loo caabudi lahaa waatuu xadiidku ahaa nabig sal sl ku lahaa alambiyaau abnaau callaat diinuhum waaxid wa ummahaatuhum shata ambiyadu waa abnaau callaat waa inamo isku maxaan ku rahaa isku aabba'a laakiin kale hooyooyin ah baa la yidhaahaa abnaau callaat dhan wa iska waa ka mid oo xagga aabbaha waa mid laakiin xagga hooyooyinka iyo xagga bahaha waa tiro badan yihiin ambiyadu xagga luqada xagga jinsiga xagga taariikhda xagga zamanka waa kala fog yihiin laakiin xagga shaqada waa waa isku mid weeyaan shaqadaasi maxay ahayd waxaa weeye sidii loo taagi lahaa dhismaha tawxiidka weeye waatuu xadiidku ahaa mahalii wa mahalu lambiyaai min qablii ka mahali rajulin banaa baytan tusaalahayga iyo tusaalaha nebiyada hore waxaa weeye sidii nin guri dhisay oo kale oo qurxiyey oo dhammaystiray ilaa labinatan hal labinad maahane ama hal dhagax maahane oo dadku markaa gurigaas ay la yaabayaan ku dawaafahayaan oo fiirinayaan oo ay la yaaban yihiin quruxdiisa iyo weynankiisa laakiin ay tabahayaan dhagaxaas maqan oo ay leeyihiin gurigan qurux badana lowlaa tilka labina dhagaxaasba ka maqan maahane gurigaanu allayle waa dhammaystiran yahay nabi sal slam wuxuu yidhi fa ana tilka labina anigu dhagaxaas baan ahaa maxaa weeyaan dhismihii tawxiidka shaqadii la soo waday waa dhammaystiran tahay ambiyadii maarata shaqadii o dhan waa u qumeen weeya macnaheedu waxaa kow ka ah manhajka ambiyada haddaan gudagalo in ay fahamsanaayeen waxa ay yihiin iyo manhajkay xambaarsan yihiin iyo diinta ay wadaan bay fahamsanaayeen waana ay hubeen inay xaq ku taagan yihiin walidaalika qur-aanku way ku badan tahay ambiyadoo hadlahaya taariikhdooda iyo qisooyinkooda qul inii calaa bayinati min rabbi yaa qawmi ara'aytum in kuntu calaa bayinati min rabbi bayina wax la huboo cad bay ku taagnaayeen qofkuna haddii waxa uu haysto uu hubo waa socon karaa waa fidinayaa meel kastuu la gelayaa laakiin qofku hadduu shakisan yahay meel ma uu gaari karo marka tilaabada koobaad oo ambiyadu ay ka mid isnaayeen waxaa weeye annahum kaanuu calaa bayina bayinay ku sugnaayeen ama waxaa tidhaahaa basiira qul haadii sabiilii adcuu ila allah calaa basiira basiiradaas oo macnaheedu yahay cilmiga dhabta ah oo wax kala hagahaya oo qofku xaq iyo baadilka uu kala soocahayo ayaa loo baahan yahay laakiin haddii wax iskaga dheehan yihiin qofkii daaciga ahaa qofkaasi habuu khaldahaya marka basiirada ayada ah bayinada ayada ah oo ambiyadu ka sugnaayeen maxay ku bixisay kow waxay ku bixisay horta ina ay dadka u digaan oo ay dadka si fiican ula hadlaan walidaalika qur-aan wuxuu ku magacaabay shaqada ambiyada inay tahay bishaarayn iyo digid maa macnaa kelimadda la yidhaha digid waa nadaara nadiir wuu digahayaa qofka loo digahaya qof caadi a ma aha qof meel maarto qof barwaaqe iska deganoo waxba ka maqnayn haddii lala hadlo hadalka loo jeedinayaa digitaan lama yidhaaho laakiin qofka loo digaya waxaa weeya khatar jirta ayaa loo sheegaya wax weyn oo soo saa laga warramaya marka kelimadda digitaanka ah oo ambiyada loo isticmaalay waxay muujinaysaa khatarta ay og yihiin cilmiga ay hayaan kownkan meeshuu ku dambaynhayo meeshuu ku yimid waxa loo abuuray meesha loo socdo akhbaarta noocaas oo dhan oo khatarta ah macluumaadkaas khadiirka ah bay soo gudbinayaan marka waa digitaan wey walidaalika nebi sal alay waslam xadiis buu ku yidhi ana nadiiru lcuryaan waxaan ahay midkii digahaya baan ahaa baan ahay oo dhar kala ah carabtu waxay caado u lahaayeen qofka markuu balaayo arko ama ciidan soo socda uu arko oo cidda uu digahayo marada uu guntan yahay ayuu intuu furo ayuu lalmin jiri marada uu haysto uu guntan yahay ayuu intuu la baxo ayuu bitin jiray isagoo macnaha maadaama codkiisa aan la maqlaynin meel fog baa laga arkahayaa markaasaa la isdiyaarinayaayo meesha laga baxahayaa marka qof marada haatinaya marada bitinaya ka baxay ka baxay le oo kale wey oo macnaheedu yahay war waxaan ambiyadu ka digihayaan haddaan laga gaarin hadda aan la iska gaarin waktiga kuu dhacahayaba annadiir alcuryaan wey waxay kaloo dhaxasiisay inay dacwada ku bixiyaan shaqo fara badan maadaama ay macluumaad khatara hayaan maadaama dadkii ay u jeedaan meesha ku socdaan maadaama ay dadka ka naxahayaan inay dacwada ku bixiyaan shaqo fara badan bay ku bixisay oo xagga waktiga habeen iyo maalin si kas dadka ula hadlaan dadka ay u digaan oo aysan aysan fursad la nubin walidaalika maalan nabiy llaahi nuux markuu hadlahayey wakti dheer buu isticmaalay oo dadka la joogay alfa sana ilaa hamsiina caama kun sano oo konton la ayuu shaqadan waday habeen iyo maalin buu digay kor iyo hoos buu dadka ula hadlay wax uu reebtay ma laha taasoo macnaheedu yahay qofkaan waxbaa qofkan waxbaa karinaya qofkan kulayl baa haya waxbuu ka naxahayaa waxbuu og yahay marka ma harsan karo ma hoyan karo dadka si kastoo loo diido si kastoo loogu kajamo loo caayo wax looga sheego haddana waa soo noqonaya maxaa kuma dayn karo qofkii waxbuu og yahay ambiyada nebiga sala allahu alay waslam waxaa la amray inuu ku daydo uu ka faa'iidaysto oo qisooyinkoodii uu qaado qaala tacaala ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadih baa la yidhi kuwaas kuwa ilahay hanuuniyi wey waxaa la yidhi ku dayo hanuunkooda marka nebi sal l slam mar kastoo wax ku dhacaan ama wax la kulmo qisooyinka loo sheegay ayuu maaragtay ka faa'iidaysan jirayoo dib u furin jiray mar baa loo soo sheegay oo waxaa la yidhi niman ayaa wax kaa sheegay oo waxay yidhaaheen nebigu sal allahu alayh wasalam qaybinta uu wax qaybiyey ama shaqada uu qabtay iyo qanaa'imta sida uu maaragtay u maamulay si saxa ma aha baa la soo gaarsiiyey markaasuu yii sal slam raxima allahu akhi muusa laqad uudiya biakara min dalik fasabr allah ha u naxariiso nabiyullaahi muusa buu yidhi intaan ka badan baa la dhibay oo wax laga sheegay markaasuu sabray marka ambiyadu dariiqada sabarka iyo dariiqada tawxiidka iyo dacwada waa iskaga mid fasbir kamaa sabara ululcazmi min arusuli waa tii la yidhi nabiga sal alay wasalam wa kulla naqusu calayka min anbaa'i rusul maa nuhabitu bihi fu'aadaka waa tii la yidhi waxaa ka mid manhajka maaragtay ambiyada dacwada inay dadka ugu yeeraan ilaa tawxiid illaahi subxaana wa tacaala dadka waxaa loogu yeerahayaahi aniga i caabuda ma aha aniga ii shaqeeya ma aha qolo hebel ka dambeeya ma aha waa allah caabuda bimacnaa manhajka ambiyadu wuxuu ku dhisnaa dadka oo allah subxaana wa tacala inay caabudaan loogu yeero halkaas la fahamsiiye ku dhisnay shaqo kale loogu yeeri mayn wax kale oo loo leexinaya ma jirin nebigu fadligu buu leeyahay waa sax laakiin aniga isoo mar aniga icaabuda ma uusan odhanaynin addoon ilaahay buu yahay asaga laftiisa cibaado laga rabaa marka cibaadada shaqo loo kala haraya ma aha waa loo wada siman yahay xagga allah subxaana wa tacaala ayaa loo wada jeedinaya walidaalika ambiyada waxay iska ilaasheen wax kasta oo keeni kara in la fah in loo maleeyo inay dangaara leeyihiin bay iska ilaasheen waxay ku cesheen xoola ma rabno xoola ma rabno xoola ma rabno laa as'alukum calayhi ajra bay ku cesheen si dacwadooda iyo hadafkoodu uu ahaado nadiif waxay iska ilaaliyeen in ay ayagu isbunbuuniyaan si kastoo loo juqajuqeeyey oo wax laga raarraadshay inay addoon ilaahay yihiin bay dhaafin waayeen waxaa maa keentaan aayad maa keentaan xujo maa keentaan waxba iskuma haystaan dhagax soo daadiya xagga maa samaysaan buurahan fogeeya dahab soo daadiya intaasuba lagula hadlay laakiin bashar baa nahay bashar baa nahay laa aclamu lgayb walaa aquulu lakum inii malak malak maahi aybka ma ogi walaa aclamu lgayb walaa aquulu lakum cindii khazaain ullah khazaainta ilaahay ma hayo malagna ma ahi aybkana ma ogi war bashar baan ahay bay ku adkaysteen ayagoo diidahaya wax kastoo buunbuunin keenahaya basharnimada iyo addoonnimada ayay dadka si fiican u qanciyeen marka maanta waxaa laga yaabaa dadka ducaadda qaarkood inay raaraadiyaan wax dadku ay ku xurmeeyaan oo aan sax ahayn maxaa isku haysaan maxaa keeni kartaan maxaa bedeli kartaan barwaaqo ma keenaysaan roob ma soo da'ahayaa ascaarta ma raqiisaysaa ilaa akhirihi waxbaa lagu weydiinayaa haddii diinta la qaato haddii dacwada maaragtay maxaan ku la yeelo wadaadow maxaa soo kordhinaysaa walidaalika ducaadda qaarkood oo isku dayey inay shucuubta qanciyaan ama ay yidhaahaan masalan intay masalan baarlamaanada galaan ama ay doorashooyin galaan ay yidhaahaan na doorta ilaa akhirihi marka qaarkood bad bay galaanoo waxay yidhaahaan haddaana doorataan waxaa dhici doona idankaa arki doona barwaaqaa dhici doonta ascaarta harqiisi doonta jaamacadaan dhisaynaa xaggaan ka keenaynaa oo haddii la waayana haddii la waayana oo abaara timaado see yeelaysaa marka waxa weeyaan qofka daaciga marnaba waxaan ku jirin gacantiisa inuu ka hadlo maaha waxa adiga aad sheegi kartaa waxaa weeye allah in la caabudo asagana la baryo khayrkana laga sugo weeye khayr waa la helayaa laakiin mararka qaarkood dhibaatooyin baa dhacda musiibooyin baa dhaca abaaraa dhaca marka walidaalika waddada ah in nebigu uu basharnimada ku dadaalo inaan laga saarin waa shay malxuud ah loona baahan yahay in laga faa'iidaysto la yskana ilaasho wax kastoo buunbuunin keeni kara ama dadka ducaadda ah khadka looga saari karo oo la gelinhayo waxaysan awooddooda lahayn midda kale waxaa weeye oo saddexaad oo ka mid manhajka ambiyada marka dadka allah caabuda ay leeyihiin oo dadka inay ilaahay caabudaan ay amrahayaan xaggee baa loo soo mari jiray waxaa loo soo mari jiray waddo muhim ah oo aada iyo aada u qiimo badan waddadaas oo ah altacriifu billaah dadka oo allah la baro allah waxaa idin sameeyey idin abuuray waxaa idin siiyey waxaa idin siinhaya aakhiro janna idin siinaya haddaad casisaan idin cadaabahaya allah subxana watacaala asmaadiisa iyo sifoodkiisa ayaa la baray walidaalika allah la caabudo macnaha ay leedahay adduun iyo aakhiraba ayaa la fahamsiiyey maxaa yeelay insaanku wuxuusan taabana uusan arag oo uusan macnaheeda fahmin ama uusan dareemin faa'iidadeeda iyo qiimaheeda xataa maadiga ah insaanku si fiican ulama qabsado marka insaanku cibaado uusan fahamsanayn maxaa laga helahayaa inuu sameeyaa uma fududa maxaa yeelay uu fakerayaa waxa haddaan say maxaan helayaa xisaabtan baa jira marka allah subxaana wa tacaala xisaabtanka isagaa nagu abuuray isagaa na geshay sifadaas haddana allah subxana wa tacala sifadaas ayada ah oo xisaabtanka ah jawaabteeda ambiyadaa noo sheegay oo haddii allah la cado maxaa la helayaa bal nabiyllaahi nuux sala allahu calayhi wasalam oo la hadlaya qoomkiisa dhegayso wuxuu yidhi faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara yursil الsamaaءa عalaykum midraara wayumdidkum biamwaali wabaniin wayajcal lakum jannaat wayajcal lakum anhaaran barwaaqo weeye beero biyo wax kasta la helaya wiilal wax kasta la helaya ayuu leeyahay macnaa waxaa weeye diintan oo la qaataahi diin qalalan oo abaarah oo laleeyahay adduunkan balaaya idinku dhacaysa waa baaba'aysaan aakhira unbaad janno gelaysaan ma ahane waa diin laleeyahay barwaaqaa helaysaan nabillaahi huud wuxuu yidhi wayaa qowmi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh yursil الsamaaءa عalaykum midraara wayazidkum quwata ilaa quwatikum bimacnaa diintaani inay wax idiin ziyaadiso maahane wax kala dhici mayso wey awooddaa lahaydeen iyo maarata xooggaa lahaydeen iyo maalkaa lahaydeen ayaa waxaa laydinkugu darahayaaye waxaa laydinka qaadan mahayo aa laleeyahay marka diintaana oo la galo allah oo la caabudo dadka in loo fasiro weeye waxa laga helayo gaar ahaan waktigaanoo xisaabta aada loo bartay iyo maxaan helahayaa iyo meeqaa lay siinayaa marka dadka ducaadda ahi inay waddadii ambiyada qaadaan oo dadka ay cibaadada ilaahay ugu yeedhaan laakiin allah subxaanahu wa tacaala ay baraan qur-aanka allah ka hadlahaya samaawaadkuu abuuray arladuu abuuray waxaas buu idin siiyey qur-aankaasi yaa lagu talagalay waa su-aal ayadoo la og yahay in kufaaru quraysh ama carabtiiba allah subxana wa tacaala inuu jiro ay rumaysnaayeen marka aayadahaas koonka ka hadlahaya insaanka ka hadlahaya maaragta wax kasta fasirahayahay aayado loogu talagalay in dad ilaahay inkirsan lagu islaamiyo ma aha tan kale aayadahaasi xataa waktigii madaniga ah waa soo degahayeen marka macnuhu waxaa weeye allah subxaana wa tacaala in la fahmo waxa uu noo qabtay iyo waxa uu noo taray iyo nicmada uuna siiyey dacwada ambiyada qayb weyn bay ka ahayd lagamana boodi karo haddii la doonayo maantay in dadka lagu sheecisho tawxiidka ambiyadaa martay insaankaana allaahi abuuraa yaqaana subxaana wa tacaala qalbigiisu yaqaanaa naftiisuu yaqaanaa sida loo dhaqaajiyuu yaqaanaa sida loo bedeluu yaqaanaa waddadaas baa loo maray ah in dadka la yidhaaha allah caabuda maxaa yeelay saas iyo saas iyo saas weeye suuratu naxl oo aada qur-aanka maaragtay uga hadlo oo lagu sheego nicmooyinka ilaa culamada qaarkood ay ku magacaabeen suuratu nicam ay ku magacaabeen allah wuxuu yii markuu ka sheekayy nicmooyinka uu noo sameeyey ayuu wuxuu yihi kadalika yutimu nicmatahu calaykum lacallakum tuslimuun si aad ilaahay ugu hoggaansantaan darteed ayaa waxaasoo nicmoah laydinkugu shubaa laleeyahay marka nicmada oo la dareemo waxay ku dhaxasiinaysaa islaam bay ku dhaxasiinaysaa laakiin allah subxaana wa tacaala oo aadan garanayn wuxuu kuu sameeyey iyo wuxuu kuu qabtay aadan fahamsanayn nicmada uu kuu galay aadan dareensanayn goor ma caabudaysaa ama ma caabudaysid haddaa caabudidna cibaado aan ruux lahayn baa caabudaysaa waana waxa maanta na haysta culamadu waxay yidhaahaan cibaadadu laba rukni ayay leedahay bay ku taagan tahay rukniga loo yaqaano ruknu tacdiim rukniga weynaynta alla subxana watacaala la weynaynayo oo laga cabsanayo oo laga heebaysanayo iyo midka la yidhaaho ruknu lmaxaba rukniga jacaylka ilahi subxana wataala la jecel yahay marka tacdiimka iyo iyo maaragtay iyo taqdiirka iyo haybaddu waxay ka imaanaysaa markii aad fahamtid aayaadka kowniga ah iyo qudradda iyo awoodda iyo waxa la abuuray iyo waxa la samayn karo baa ka fahmaysaa xagga raxmaddan waxay maaragtay ay qalbigaa gelaysaa iyo maxabada markii aad raxmadda fahamtid axsaanka laguu sameeyey waxa laguu talay maaragtay qiimaha lagu maaragtay sida lagu maaratay qadariyey markaa fahamtid ayaa qalbigaaga maxabadu gelaysaa laakiin haddii allah subxana watacala awooddiisa aadan halna ka fahamsanayn naxariistiisana aadan waxba ka dareensanayn haddee goormaa caabudaysaa goormaa weynaynaysaa waxyaalo kale ayaa kaaga soko marahaya xaggii weynaynta waxyaalo kale iswaweyneynaya xaggii axsaankana waxyaalo kale axsaan sheeganaya oo raxmad sheeganaya marka ambiyadu waxay waddadooda ahayd in dadka ay ku xidhaan cadamada ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo awooddiisa si ilaahay looga boqo oo loo weyneeyo dadka inay dareensiiyaan naxariista ilaahay iyo ixsaankiisa iyo waxa ilaahay uu noo taray si dadku ilaahi subxaana wa tacaala ay u jeclaadaanoo allah subxaana wa tacaala ay u caabudaan maala nabiyllaahi nuux waa sayi lahaa oo qoomkiisa la hadlahayey maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaara waqad khalaqakum adwaara alam taraw kayfa khalaqa allaahu sabca samaawaati طibaaqa wajacala alqamara fiihina nuura ilaa akhir aayaat wuxuu leeyahay war maxaa idinku dhacay oo sidaan idiin galay oo allah subxana wa tacaala maxaa ilaahay aada la weyneyn la adihiin buu leeyahay xaggee la adihiin war maa kor fiirisaan oo cirka fiidhisaan oo dayaxa fiidhisaan oo quraxda fiidhisaan buu leeyahy nabiyllaahi huud ayaa qoomkiisa ku yidhi wadkuruu id jacalakum khulafaaءa min bacdi qowmi nuux wazaadakum fi lkhalqi basta fadkuruu aalaaء allah buu leeyahy nabiyullaahi saalex wadkuruu id jacalakum khulafaaءa min bacdi caadin wabawa'akum fi lardi tatakhiduuna min suhuuliha qusuura watanxituuna aljibaala buyuuta fadkuruu aalaa allah nicmada ilaahay xusuusta bay leeyihiin wa qaala tacaala walaqad arsalnaa muusa biaayaatina an akhrij qowmaka min aulumaati ila annuur wadakirhum biayaami illaah marka waddada allah subxana wa tacaala lagu fahmaayo waddadaas weeye waddada tacdiimka iyo maxabadda iyo aayaadka iyo maaragtay cajaa'ibka allah subxana wa tacala uu noo galay in laga hadlo weeye walidaalika haddii qur-aankaas ka hadlahaya aayaadka kowniga ah iyo aayaadka insaanka iyo aayaadka dhulka yaalla haddii laga boodo qur-aanka in badan baa maaragtay macnaha aan shaqaynayn bay noqonaysaa aan laga faa'iidaysanaynin waana khalad arrinkaas alla subxana wa tacaala wuxuu ku leha aayad kale wamaa bikum min nicmatin fa min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax kasta oo nicmaaho aada haysataan ma waa cumuum wax kastaaho nicmaaho aada maantay haysatid fa min allah kadibna uma idaa masakum اduru fa ilayhi taj'aluun macnuu waxaa weeye waxa aa haysatidna xagga allay kaaga yimaadeen wixii kaa maqanna xagga allay kaa jiraan wey macnaha marka maxaa ku haray mar aggee aadaysa marka maxaa ku haray cidda kaloo aadaysa maxay samaysa waxaa ma samaynin nabigana sal alla alay wasalam qoomkiisa waa isagii ku lahaa markuu dacwada ugu yeerahayey tawxiidka ugu yeerahayey wax kasta uu kula hadlay waa isagii odhan jiray ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu wardadow tawxiidsada tawxiidka qaata aada liimaantaane manaa weeyaan laa ilaha ila allah haddii la yidhaha maxaa la helayaa waa in la sheegaa si dadka xoogaa usoo kacaan usoo dhaqaaqaan waa insaan bini aadam weeye dan buu leeyahay waxbuu tabahayaa waxbaa ka maqan ilaa aakhirihi waa in la qanciyaa oo la yidhaahaa waxa kaa maqan oo dhan waa lagu hayaa quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu baa la yidhi waxaa ka mid ahaa manhajka ambiyada markay qoomkooda la hadlahayaan oo waxa l maarata la wada hadlahayo oo dacwada ay gaadhsiinayaan oo xiwaarka waxa la ay samaynayeen xiwaarkoodu iyo hadalkoodu aadaab gaaruhu lahaa hadal qiima leh bay ku hadli jireen waxay iska ilaalin jireen waxyaalaha maalayacniga ah waxay iska ilaalin jireen waxyaalaha loo yaqaano fadhi ku dirirka masalan nebigu inuu xaqa sheego waa samaynayaa tawxiidkuu sheegayaa qur-aankuu sheegayaa aayaadkuu sheegayaa haddii la duro oo la yidhaaho been baan kaan maarata beenloo baa tahay saas baa tahay ma odhan jirin adaa been sheegahaya laysa bi safaaha nebiga waxaa la yidhi innaa lanaraaka fii dalaala war baadi baan kuu aragnaa ku sugan tahay qaala yaa qawmi laysa bi dalaala innaa lanaraaka fii safaaha laysa bi safaaha buu leeyahy safaaha kuma sugni dalaal kuma sugni ma odhanayo adaa safi safi dhalay ah ma dhahayo macnuu waxaa weeye oo macnaheedu yahay dacwadu iyaysan kaa khaldamin dacwada dood ha gelin dacwada dagaal ha gelin dacwada fadhi ku dirri ha gelin oo waxaa weeye hadalkaaga inta leh nuxurka keliya ku ekow haddii been lagaa sheego anuu been sheegi maayo safiih baa tahay safiih ma ihi daal baa tahay daal ma ihi keliya ku dheh laakiin hadday noqoto adaa ah iyo aabbahaaba ah iyo awowgaaba ah iyo laga bixi maayo markaasaa la isqabsanayaa markaas labadii marka labadii qof laba qof oo waxay noqonayaan isku mid ahay noqon isku darajaa bay noqonayaanoo aan isdhaamin marka dambe way isjeerahayaan markaasaa la odhanayaa war labada nin kala qabta martaa ku anfici mayso walidaalika ambiyadu waxaa hadalka maalaayacniga oo dagaalka keenaya way iska waardiyeyn jireen hadal ku filan bay ku hadli jireen oo xaqa lagu fahmahayo tuhmadana ay ku anfinayaan waana ku ekaan jireen nabiyullaahi muusa fircoon baa loo diray fircoon marka wuu hadlahayaa hadallo fara badan xaguu ku dhacayaa xaguu ku boodahaya nabiyullaahi muusena hadallo kooban oo dacwaah oo tawxiidah buu ku gaabsanayaa wamaa rabbulcaalamiin buu fircoon yidhi wamaa macnaha waxaa weyaan waa kelimad aan munaasab ahayn muxuu yahay rabbigaa sheegaysaa ma dhihin ma saasaa leedahay oo meeshii ma dharbaaxin oo dhulkuma dhufanin qaala rabu asamaawaati waalard waa ka jawaabaya fircoon wuxuu leeyahay war midkaani muxuu yahay ma maqlaysaan waa waalan yahay asna mar kasta kelimooyin kanooni ah ama saaruuq ah qaala rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin buu leeyahy war waa waalan yahay ma odhanayo adaa waalan u jawaabi maayo maaragtay kelimooyin tawxiid ah oo macnaha caddaynaya buu ku gaabsanaya marka qofka daaciga ahi in laga saaro ixtiraamka iyo haybadda laga saaro iyo waqaarka ma aha oo ciyaal sug laga dhigo in ciyaal sug laga dhigo oo hadallo maalayacni ah lagu geliya waa khalad weligaa kelimadaada alfaadaada ilaasho qof muxtarama noqo qisada nabi llaahi muusa oo loo diray fircoon loo diray cajaa'ib bay leedahay xagga manhajka ambiyada oo waxay muujinaysaa kow ambiyada dacwadooda waxaa weeye waa dacwo sax ah oo xaq ah wax la qarinaya ma aha oo nabi llaahi muusa fircoonkii uu ka soo fakaday oo raadinhayey oo lahaa yaa arko yaa maqlay ayaa waxaa la yidhi asaga laftiisaa u tegaysaa baa la yidhi asagaa u tegaysaa baa la yidhi oo waa khatare markuu u tegahayo la dagaalami mahayo laakiin war cusub buu wadaa tawxiidku u sheegahaya wixii hore iyo waa laga baxay nin yahow kelimaddaasa jirta kelimaddaa naga dhegayso soo adigii ma aha waan ahay waa sax laakiin waxbaa kaa dambeeyey saasuu ku yidhi markii loo diray nabiyullahi muusa fircoon loo diray waa runtii shaqo khatara weeye annaga maantay dadka yani ducaadda ahi ee dadka madaxda ah ama si aan u fiicnayn ama ma aragtay xoogaa laleeyahay ninkaasu ma fiicnaa ama shaydaan baa xaggiisu u batay ilaa akhirihi waa la iska ilaashaa waa laga leexdaa markii tii ilaahay u timaadaa la sugaa ama balaayo ku dhacdo waxa rajo agteena kama laha waa khalad qofka daaciga ahi hadalkiisa xujadiisa waxa uu sheegayo cid kasta waa dhagaysan kartaa cid kasta waa in la geliyaa hadduu maanta diido berri buu yeelahayaa marka warkaaga inaad ka dhigtid war tuhmale ma aha war tuhmalehoo meelaha qaarkood lagala cararo ha ka dhigin dacwada dacwadu war saxa weeye meel lagala cararoo laga qariyaa ma jirto cid laga leexinayaa ma jirto cid lagala baqahayaa ma jirto cid wax gaara loo qaraya ma jirtee dacwadu waxaa weeyaan allah ha la caabudo wey allah ha la caabudana wax tuhmaa ma laha marka qofka daaciga asaga inuu tuhmo isgeliyo asaga u carcararo asaga dhudhuunto ma maba ahaba qofka midka ugu cadowsan oo diinta ugu neceb albaabkiisaa la garaacahayaa khayrkaana loo sheegahayaa waa qaatay alxamdulilah waa qaadan waaya mar kale usoo noqonaysaa wax kaa baaya ma laha waxaa ka mid manhajka ambiyada oo xagga dacwada ah inay fahamsanaayeen dacwadan inay dhibaato leedahay oo dhib soo gaarayo dadka oo markaas loo baahan yahay in la sabro oo dacwadan aysan ahayn meel iska fudud nabiyullaahi muusa markii qoomkiisa uu yimid oo qoomkiisa uu maaragtay maxaanku rahaa uu la hadlay waxay u malaynayeen haddii nabiyullaahi muuse yimaado oo dacwad aanu timaado in wixii oo dhan habeenay maalin laga baxay u haysteen qaaluu uudiina min qabli an ta'tiyanaa oo min bacdi maa ji'tanaa bil waxay leeyihiin dhibkii weli waa jiraa hortaana dhib baana haystay gadaashaana dhib baana haystay mana waxa weeyaan waxay leeyihiin wax isbedelay ma lehe maxaa jira bay leeyihiin markaasu wuxuu yidhi qaala casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun wuxuu leeyahay war ilaahi subxaana watacala inuu khayr idin siiyo ayaa idin rajaynayaa oo dhulka laydiin dhiibo haddii xataa dhulka laydiin dhiibo lafteedu bilaash ma ahane waa imtixaan kale weeye marka dadka diintan ee tawxiidkan ku jiraahi mar kasta imtixaan iyo ibtilo iyo maaragtay dadaal iyo feejignaan baa loo baahan yahay mar lagu leeyahay waa lagu fasaxay iska cayaar ma jirto marna dacwaa wadaa dadaal baa wadaa waa lagu dhibahayaa waa lagu cayrinayaa marna dacwadaa fiday khayrkaa fiday wax badan baa heshay ilaa aakhirihi markaas lafteedana waa lagu fiirinayaa fayandura kayfa tacmaluun nabigeena sala allahu alayh wasalam saxaabi baa u yimid khabaab ibni arad oo dhahaya yaa rasuulallah waana la dhibay dhib baana haysta alaa tadcuu lanaa ilaa aakhirihi nabig sal l slam ula hadlay wuxuu yidhi saamoodiisid ma aha dacwadan dhib bay maarata laga soo maray dadkii hore waa la dhibay dhibkan wuu soconayaa waana dhammaanayaa khayr baa la heli doonaa marka dacwadan dariiqadeeda inay inuu dhibaato imtixaan yahay laakiin laga baxahayo waa manhajkii ambiyada wey lagu yaqaanay waxaa kaloo ambiyada manhajkooda ka mid ahaa shaqadan dacwadu ay wadaan waa shaqo culus ma fududa bani aadamka ayaa isku dhacaysaan marka zaad baa loo baahan yahay ama sahay baa loo baahan yahay sahayda ambiyada la siiyey oo dacwadii ay ku wadeen oo ay ku mawaajahanayeen dadka ka soo horjeedaahay maxay ahayd waxay ahayd allah subxaana wa tacaala oo lagu xirnaado dikrullah bay ahayd allah subxana wa tacaala oo la xusay ahayd markii nabiy llaahi muuse hadda aan sheegaya loo diray fircoon oo cadow ah oo nin khatara ah talow maxaa loo dhiibay dabaabad kafilan miyuu dhex galay wuu ku soconhay xoogaa bambaanooyinah miyuu guntiga gashaday oo marku u tago meesha hadduu wax fahmi waayo uu ku qarxiya meesha miyu miyaa loo dhiibay muxuu watay wuxuu watay ma laha waa iska socday ushaasuu watay allah subxaana wa tacaala markuu dirahayay fartiin buu faray shaqada loo dirayo waa loo sheegay meeshuu aadayo waa loo sheegay xoogaa sahay fiicanna waa la siiyey waxaa la yidhi walaa taniyaa fii dikrii dikrigayga iyo xuskaygaa la yidhi ha ka gaabinina muuse iyo haaruunow halkaas aada waxa aa zaadkiinan waxaa weeyaan walaa taniyaa fii dikrii xuskayga ha ka gaabinina kaas ayaa zaad ah kaas baa sahay ah kaas baa difaaca markay yidhaaheen qaalaa rabbanaa inanaa nakhaafu an yafruda calayna aw an yadqa qaala laa takhaaf anaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wa kun min asaajidiin waa daawada waxay leeyahay waxaan ogsoonahay in dhibku haysto waan ogsoonahay marka maxaa la yidhi waxaa la yidhi ragga iska ceel lama odhan ragga la dagaala lama odhan cay waxaa kale oo ka mid a waddada nambi aan ambiyada laga fahmayaa dacwada ay wadeen iyo khayrka ay wadeen miraha lagu gaarahayaahi waa miro ummadda loo keenay siday u qaataan weeye nabiy llaahi muuse dadaal buu sameeyey dad badan baa raacay laakiin markii ay diideen in ay ardulmuqadasa galaan oo yidhaaheen idhab anta warabbuka faqaatila ina haahunaa qaaciduun ay yidhaaheen oy ka gaabiyeen hawshii loo diray nabiy llaahi muuse iyo haaruun qoomkooda ka mid ahaayeen qoomkii markay gaabsheen oo darajadii loo baahna ay gaari waayeen wax la gaari karaa ma jiraan nabiy llaahi haaruun iyo nabiy llaahi muusa tiihii ay ku jireen bani israa'iil bay kula jireen istisno gaara lama siinin inta loo soo diray malag lama bi maaragtay lama duulinoo meeshii loo socday lagama dejin dadkoodi wax la qabeen maxaa yeelay qoomkooda ayaan wali bislayn taasuu macnaheedu yahay ilaa ummaddu ay bislaato wax gaar ah dadka wanaagsan oo ducaadda ahi oo culammada ahi wax gaara la siin maayo cizi gaara ma helhayaan nasri gaara ma helayaan ilaa ummadooda ay la fahamto diinta dacwada ay la qaado xilka la wadaagto laakiin anaa fiicane khayr maa soo dego anaa fiicane maa malag yimaado lagaa yeeli maayo ummadda fiicnayso nabiy llaahi muusa iyo nabiy llaahi haaruun ummaddaa lala sugay ummaddii markay fiicnaan weyday ayaga oo saxraa u siinaa wareeganaya baa nabiyullaahi haaruun dhintay nabiyullaahi muusaa dhintay nebi kale usoo baxay u soo baxay oo la odhan jiray yuusha binu nuun nebigaas bay la jihaadeen dhulkii bay furteen loo diray markaasaa loo furay yuusha ibnu nuun waa wiilkii u khidmayn jiray nebi muuse buu ahaa ardaygiisii buu ahaa laakiin maanta dhulkiibuu furtay muxuu ku furtay inuu nebi muuse ka fadli badan yahay maaha inuu ka raga dhibo badan yahay maaha laakiin ummaddaa diyaar noqotay markaasuu dhulka furtay weliba qoraxdoo sii dhacaysaa la yidhi ayuu ku soo aaday meeshuu furan lahaa markaasuu yidhi ilaahow buu yidhi qoraxda noo xabis qoraxdii baa la istaajiyey mataqaanaa macnaheedu kownka socodkiisa ayaa la geliyey bareeg oo dhan si nebigaas shaqada u wadaa ay u fusho shalaana nabiy llaahi muusa iyo nebi haaruun saxraa u siinaa bay maaragtay joogeen ay wareegeysanayeen ninkaanise laakiin maadaama ummadda ay bislaatay wax weyn baa loo sameeyey dhulkiibuu furtay qoraxdaa loo xabisay koonkaa loo bedelay maxaa yeele ummaddaa bislaatay marka ummadda aan bislaanin karaamaad ha yimaadaan waxaasu ha dhacaan waxaasu wax soconaya maaha nabigana sal alla alayh wasalam nabi maxamed sal alla alayh wasalam maalinta uxud wixii dhacay waa garanaysaan toddobaatan saxaabadiisaa la dilay asagaa la dhaawacay talow maxaa dhacay waxaa weeye khata'a dadka saxaabada ah qaarkood ay galeen dhibka ka yimid ayaa dhammaantooda camimay waa saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam waxa ay sameeyeen wax saas u weyn ma aysan ahayn inkastoo ay macsi ahayd dhibka ka dhacana waa tii la ogaa intaas ba dhalaayey nabiga sal allahu alay waslam oo nabigii ilaahay ah oo asaga aan waxba kharibin asagoo waba waxba aan hallaynin oo isaga amarkiisii xataa la diiday ma fakan waa la dhaawacay ilkaha la jibiyey waxbaa gaaray oo maxaa loo haystaa isaga ummadda waxa ka dhex dhaca cid ka fakanaysa ma jirto marka walidaalika in ummadda la islaaxiyo oo ummadda la bisleeyaahi waa waddada keliya oo guusha lagu gaari karo wey marka dadka wadaadada culammada ducaadda ah oo ummadda ka dheeraynaya oo ummaddoo bislayn odhanhaya guul baan ku keenaynaa orod iyo xikmad la'aan meelna ma gaarahaya natiijada dacwada iyo khayrka istiqaamada ayaa lagu gaarahaya markii istiqaamo la helo oo wakti dheer lagu sugo ayaa wax lagu siinaya haddaan istiqaamo la helin waxba lagu siin maayo mararka qaarkood ayadoo istiqaama jirto ayaa xooga lagu kaadinaya waa lagu imtixaanaya nabiy llaahi muusa iyo nabi haaruun markii ay fircoon iyo qomkiisa habaareen ilaahay wuxuu yidhi qad ujiibat dacwatukumaa fastaqiimaa walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun waxaa la yidhi dacwadiina waa la ajiibaye toosnaada culamada qaar baa yidhaahaa intaasoo sano kadib baa la ajiibay oo waxay dhaceen marka istiqaamada iyo toosnaanta ayaa lagu helaa guusha lagu helaa ee laguma helo raganimo iyo makri baan samaynayaa iyo waxbaan dabarayaa iyo anaa maaragta yani keligii dadaalaya iyo wardiintan allah baa iska leh dacwadan allah baa iska leh allah subxana watala hadii asaga la caabudo oo asaga amarkiisa la qaato waxba wax badan asagaa naga kaafinaya qur-aankuna wuu sheegay waxaa lagu mutaysto maxaan ku yidhaha nasriga ilaahay ma odhanin gaalada makrigooda waxaa looga gudbaa makrigiina weeye ilaahay ma odhan gaalada kaydkooga waxaa looga gudbaa kaydkiina weeye ilaahay ma odhan ma dhihin wuxuu dhahay wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayru lmaakiriin inahum yakiiduuna kayda waakiidu kayda laakiin annaga maxaa na ka rabaa waxaa weeye waqaala aladiina kafaruu lirusulihim lanukhrijanakum min ardina aw latacuuduna fii millatina bay yidhaaheen faawxaa ilayhim rabbuhum lanuhlikana alظaalimiin walanuskinakum ardi min bacdihim dalika liman khaafa maqaamii wakhaafa waciid taas weeye waxaa lagu gaarahayo in diintan guulaysataaye makri iyo maxaan ku yidhaha anaa wax simaanaya iyo anaa balaasaya maahan waxa weeyaan liman khaafa maqaamii wa khaafa waciid yowm alxudaybiya nebigu sala allahu alayhi wasalam saxaabadu la bayactamay dagaal ma dhicin laakiin maxaa la helay ilahi wuxuu leeyahay facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waasaabahum fatxan qariiba ilahi wuxuu leeyahay saxaabada allah wuxuu ogaade waxa qalbigooda ku jira ayuu ogaaday oo iimaanka iyo ikhlaaska iyo maaragtay rumaynta ah iyo diyaar noqoshada ah marka waxaa qalbigooda ku jira sababtiisa maxaa lagu siiyey faanzala sakiinata calayhim waasaabahum fatxan qariiba wamagaanima kaiiratan ya'khuduunaha inta kar baa lasiiy waxaa lagu siiyey waxa weeyaan waa ikhlaaska iyo ma niyada wanaagsan bay ku heleen allah subxana wa tacaala nabiyullaahi muusa ayuu la hadlay waxna waa amray oo waa loo ballan qaaday yaa muusa in istafituka cala annaas birisaalaatii wa bikalaamii fakhud maa aataytuka wa kun min ashaakiriin وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها انت أسوأ وامرتي وي وحا سي خفسية وحا قومك سي خفسية محا دمان بلنقاد كيبا دمان سأريكم دار الفاسقين دالي وكاس marka waxa weeye wax adiga laga rabo wax dacwada laga rabo wax dadaal laga rabo la imow haddaa la timaadid sawriikum daara alfaasiqiin baa kugu taalla laakiin adoo shaqadaada gabay oo qalbigaagu eber uu yahay oo alla kacabsi aan lahayn inaad tidhaahid guul baan keenaya wax laga gaaraya ma laha waxaan kusoo khatimayaa saddex aayadood oy culimmadu ay yidhaahaan dacwada manhajkeeda ayaa laga faa'iidaystaa mid waxaa weeye qowluhu tacaala qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiiratin ana waman itabacanii wa subxaana allah wamaa ana min almushrikiin oo caddaynaysa middaan waa waddadayda weeyaan oo dacwo ah dacwadaasuna calaa basiira weey marka nebiga sal alay wasalam waddadiisa iyo waddada atbaacdiisu waa dacwo calaa basiira wey waa aayad aayadda kale waxaa weeye udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan waxay yidhahdeen culummadu dadka la hadlahayaa waa saddex qaybood qof diyaar ah laakiin ay cilmi la-aan hayso qofkaas xikma ayaa lagu lagu sheegaya oo ah tacliimu alxalaal waalxaraam xikmadu weeyaan iyo qof wax yaqaana laakiin shaydaan ka adkaaday kaasna mawcida weeye bilxikmati waalmawcidati alxasana iyo qof la soo jeeda indha adayg waxna waa og yahay mana rabo mana yeelaayo wuuna hadlayaa waana doodayaa kaas waxaa weeye wajaadilhum bilatii hiya axsan intaas waxaa ka dambeeya dacwo maaha waa dagaal xikmadda fiiri udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmi baa la yidhi xikmadda ayada lama sifaynin lama odhan xikma xasan lama odhan maxaa xikmadda ayada waa dhammaystiran tahay waalmawcidati alxasana waxa weeyaan waanintu yaysan kaa hallaabin waaninta iska kharibin dadka la waaninhayo haddii si xun loola hadlaayo way kaa didahayaan iska tiir wey mayse marka wajaadilhum bilatii hiya axsan baa la yidhi marka la doodahayana ayadaa darajo fiican baa lasii rabaaba oo ah axsan maxaa loo jeedaa qofka koob khayr ma lehe yuusan adiga ku eersanin wey dood wanaagsan oo cilmiyaysan oo aan cay lahayn oo hadduu lacalle wax ku qaadanayo uu ku qaato ayaa lagaa rabaa marka darajo nadiif ah oo hadal xikmad leh oo aan daldalool lahayn oo axsan ah hataa xasan ma aha axsan ah ayaa lagaa rabaa marka waxaa umalaynaysa marka qaarkood annaga dacwadeyna marka qaarkood waxaa umalaynaysaa intaan ka gudubnay alxikma ka gudubnay oo ka gudubnay almawcid alxasana ayaa waxaan tarkiiska saarnaa wajaadilhum oo weliba bilatii axsan maahane wax kala weeye marka waa inaan fahmnaa war jidaalku dacwada meel yar buu kaga jiraa dacwada inteeda badan waa xikmad iyo mawcida xasana weeyaan waxaa u dambaysa aayadda ka dambaysa waxaa weeye allah subxana wa tacala uu leeyahay waman axsanu qawla miman dacaa ila allah wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin ayaduna waxay tilmaamaysaa manhajka dacwada dacaa ila allah dadka waxaa loogu yeerayaa ila allah weeye ilaa sabiili rabbika waa soo marnay ila allah weeye qowm maaha xisbi maaha koox maaha mabda kale maaha maaragtay maxaanku raha dan kale maaha waa allaah caabud aday dan kuu tahay waa xaq allah kugu leeyahay jannaa ku gelaysaa adduunkaa ku baraaraysaa allaah caabud wey wa camila saalixa qofka daa'iga ah inuu yahay qof toosan baa la rabaa wa qaala inanii min almuslimiinna waa loo baahan yahay marka qofku inuu leeyahay abtirsiga islaamka uu leeyahay ummaddana ugu yeedho tawxiidka dacwadana laga ilaasho in ay yeelato muuqaal dan gaar ahaaneed waa muhim jiddan wey allah subxana wa tacaala waxaan weydiisanayna inuu naga dhigo ducaatan hudaatan mahdiyiin alxamdu lilah rabb اlcaalamiin salى اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alihi وsaxbi waslm aجmaciin asalaamu alaykum raxmat اllah barakaatu
jasahu allahu khayran sheekha allah ka abaalmariyo subxaanahu wa tacaala run ahaantii waxa uu sheekhu inoo qaadaa dhigay manhajkii ambiyada ay dacwadda u wadeen oo mufasala oo runtii waxa weeyaan aad iyo aad iyo aada u xigmadaysan waxaan alla ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu dadka ducaadda waafajiyo dariiqaa wanaagsan ee ambiyadu ay diinta u wadeen ee ay u faafinayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay ku ilhaamiyey diintuna aynagu soo gaadhay sidaasi aayaadkaa ugu dambeeyey ee sheekhu akriyayay ayaa runtii iskuma fuuqsaday sheekhu aaraartii iyo hadalkii uu soo waday oo aad iyo aada runtii dareen gaara u shaqaynayey sida ay dacwaddu runtii ugu baahan tahay dariiqii ambiyada in loo wado hadday tahay xikmad iyo hadday tahay runtii cilmi iyo hadday tahay deganaansho iyo hadday tahay dulqaad itaba walaalayaal runtii waxaan odhan karnaa jasaa allahu khayran sheekhu in badan sida lagu yaqaano waxa uu ka warramaa mawaadiic runtii aynu odhan karno haddii la qaato wax badan baa runtii guu la gaari lahaa wax fara badan ayaa guu la gaari lahaa muxaadaro badan baa sheekh runtii ka dhagaystay waxaad moodaa jasaa allahu khayran in uu ku saleeyo inta badan hadalkiisa iyo waxa uu odhanaayo qur'aanka iyo sunnada iyo hadyigii nebiga sala allahu calayh wasalam waxaan leehay allah inagu anfaco allana subxaana wa taala haynaga dhawo kuwa qaata ee manhajkaasi saxda ah kollay laba su-aalood baa halkan laigu soo gudbiyey oo aan sheekha weydiin doona insha allahu tacaala waa su-aalo iska fudud isaan rajaynayo fiqdaaba ku saabsan yihiin saasana waxay tahay kalluunku miyuu jabiyaa waysada manidu se ma jirisaa waysada marka insha alla kole ninkaa waa noogu jawaabaya insha allahu tacaala
su-aalaha iyo maaragtay meesha culum culum bay leedahay in marka su-aalaha ragga loo daayo ayay ku habbooneyd kalluun wasa jebiya unama maqal kalluunku maaragtay hilib geel baa wasa jebiya xadiisu waa sheegtay marka dee kalluunku ah isna mageela lagu daray marka runtii ma jiro maaragtay kalluunka aaniyo wax hadda u dhimaya ma laha waana maaragtay xataa baktigiisa xalaal asaa la socotaan oo iska banaan tahay marka kalluun baa la cunay wayse la jebinayso su-aasha kale oo ah maaragtay wayse burinta maa kharaja min asabiileyn wayse waa burinaya ka soo baxa maaragtay asabiileynka labada labada wado wixii ka soo baxaahay waysada waa burinayaan sida maaragtay ugu qaatay fika shaaficiga ugu qaatay intaasaan ka ogahay hadday qalad tahay culammada insha allah haddii cilmiga fiqiga maaragtay aad iyo fatwada iyo maaragtay ayaa iskale su-aalaha jawaabtooda laakiin hadda xeerka noociska qardaraa iska weeya billahi tawfiiq asalaamu calaykum